alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka clى nabiyina muxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin kaana rasuulu اllahi sal slm ida rafaca ra'sahu min اlrukuuci qaala allahuma rabbana laka alxamd mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa baynahuma walmil'a maa shi'ta min shayin bacdu ahla ahanaa'i walmajd axaqu maa qaala alcabdu wa kuluna laka cabd allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka اljad wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu min الrukuuc hadduu madaxiisa rukuucda kor uga soo qaado qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma rabbana laka alxamd macnaa markuu samica allahu liman xamida yihaha kadib dikrigan buu la imaan jiray wuxuu dhihi jira allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma allahyu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laka alxamdu mahadoo dhan adigay kuu sugnaatay mil-a asamaawaat samaawaadka muggiisa oo mahad ah adigay kuu sugnaatay wa mil-a alardi iyo dhulka muggii wa mil-a maa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa muggood wa mil-a maa shi'ta iyo wixii aad doonto muggood oo min shay-in shay a bacdu intaa kadib ahla athanaa'i yaa ahla athanaa ahla waa munaada xarfu nidihii baa ka xadfan ahla athanaa'i waalmajd waxaa kaloo ku bannaan bay yidhaahdeen culummadu ahlu thanaa'i waalmajd haddii la yidhaha ahlu thanaa'i waalmajd macnaheedu waxa waaye anta ahlu thanaa'i waalmajd waa khabar mubtaduhu ka xadfan yahay adigu waxaa tahay mid ehel u ah ammaan iyo sharaf markii ahlu la yidhaahdo oo la godo markii la kordhigana waa yaa ahla thanaa midka ammaanta ehelka u aho walmajdi iyo sharafta axaqu maa qaala alcabdu haadaa axaqu maa qaala alcabd yacni arrintii ama dikrigii iyo ammaantii aan soo sheegay ama aan allow kugu ammaanay axaqu maa qaala alcabdu wax addoon uu yidhaahdo waxa ugu xaqnimada badan wey wa kullunaa annaga dhammaanteenna laka cabdun adigan addoommo kuu nah kulligeen addoommadaadii baan nahay ilaahayow allaahuma allahayow laa maanica cid diidi karta ma jirto limaa actayta wixii aad bixiso walaa mucdiya cid bixin kartana ma laha limaa manacta wixii aad diiddo walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi midka u saaxiibka ah maalka iyo hantida minka xaggaaga ka anfici mayso aljaddu ay jadduhu qaninimadiisa iyo hantidiisu anfici mayso midka hantiilaha ah ee maalka leh hantidiisa adiga agtaada waxba u tari maysa ilaahayo akhrajahu muslim min xadiidi abi saciidin alkhudriy radia allaahu canh xadiidkan wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka markuu rukuucda ka soo kaco inuu dikrigan la imaanayo allaahuma rabbanaa laka alxamd ilaahuw mahadoo dhan adigaa iska leh mahadda ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadinayo laa tucaddu walaa tuxsaa wax la koobi kara ma aha wax la koobi karo ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala mahadoo dhan asigaa iska leh mahaddaasi maxay la eg tahay alla uu leeyahay oo lagu mahadinayo waa mil-a asamaawaat wa mil-a alard wa mil-a maa baynahumaa wa mil-a maa shi'ta min shayin bacd idan ma koobna marka wax la koobi kara ma aha intii aad doonto muggeedoo mahada adigaa iska lehoo kuu sugnaatay waayo ilaahayo ahla hanaa'i waalmajd allaha ehelka u ah ammaanta iyo sharafto axaqu maa qaala alcabdu waxaan aan idhi iyo hadalka aan dhahayo waa waxa ugu xaqnimada badan leh oo addoon yidhaahdo kulligeenna addoomaan kuu nah wa kullunaa laka cabd dhammaanteen addoommadaadi ayaan naha ilaahayo addoommada ilaahay subxaana wa tacaala ama makhluuqaadka noocyadiisa kala duwanba dhammaantood waa addoommada ilaahay insi iyo jinni iyo xayawaanaad kulli waa addoommo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala addoonnimadu marna waa caam marna waa khaas mar waa caam oo waxaa soo gelaya alkaafir waalmu'min waalbaru waalfaajir kulligood addoommo ilaahay wey subxaana wa tacaala taas waa midda caamka ah mid marna waa khaas oo ammaan gaara weyn oo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala si gooniya ugu sheegaa ama addoonnimada uu ku gaar yeelayaa dadka mu'miniinta ah wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hownan wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama cibaaduraxmaan halkan waxaa loola jeedaa waa almu'minuun waa dadka mu'miniinta ah wey markii mu'miniinta la leeyahay waa cibaadullah macno khaasaha ku jira oo ah inay yihiin addoommo ilaahay addoonnimada alla ay addoommo u yihiinna qirsan ilaahayna caabudaya subxaanahu wa tacaala laakiin midda caamka ah waa addoonnimo bimacnaa qasab ah macnaha gaalka ilaahay uusan adeecin subxaanahu wa tacaala awaamirtii uusan qaadan laakiin muxuu ku qasban yahay maqaadiirta ilaahay waa ku qasban yahay wuxuu ku jiraa taxta qahri illaahi wa qudratih ayuu ku hoos jiraa subxaanahu wa tacaala meel uga bixi karana ma jirto waa addoonnimada caamka ah wey oo waa mid ilaahay u dulaysan subxaanahu wa tacaala marka kulligeen ilaahayow waxaan kuu nahay addoomo allaahuma allahayow laa maanica lima actayt cid diidaysa ma laha ama diidi karta lima actayta wixii adiga aada bixiso wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo qof is hortaagi kara lama arko walaa muctiya cid bixin kartaana ma jirto limaa manacta waxaad adiga diiddo allah subxaana wa tacaala mulkiga iyo koonka dhammaan asigaa iska leh addoommadiisa iyo koonkiisana alla siduu doono ugu tasarufayaa walaa mucaqiba lixukmih xukunka alla subxaana wa tacaala cid tacqiibin karta ama qof ka daba tegi karta ama qof dhihi karta meeshaan waxaani ha la joojiyo ama ha la bixiyo midna ma jirto marka maadaama allah subxaana wa tacaala koonka dhammaantii uu leeyahay yatasarafu bicibaadihi kayfa yashaa allah subxaana wa tacaala addoommadiisa wuxuu ugu tasarufayaa siduu doono laa yus'alu camaa yafcalu wa hum yus'aluun allah subxaana wa tacaala lama weydiiyo waxa uu samaynayo limaada facala kada lama yidhaahdo laakiin addoommada su-aala daba taalla waxay sameeyaan waa la weydiinayaa allah subxaana wa tacaala waa facaalun limaa yuriid waa mid samayn badan wuxuu doonayo wax alla wuxuu doono ilaahay sameeyaa subxaana wa tacaala marka allah subxaana wa tacaala min tamaami mulkii waxaa ka mid a cid wax bixin karta inaysan jirin wuxuu alla diiday cid bixin karta inaysan jirin wuxuu alla subxaana wa tacaala bixiya qof hor istaagi karta ama kaa mancin karto kuu diidi karta inaysan jirin meeshan waxaa kaloo ku jiroo laga faa'iidaysanayaa oo qofka mu'minka uu ka faa'iidaysanayaa yaqiin iyo altawakul cala allah inuu ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala ou aaminu ictiqaadiyo wixii ilaahay la doono oo khayr iyo wanaag ah cid ka hor istaagi karta inaysan jirin qof ka mancin karta oo dhihi karta ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiiyo wanaaga qofkan uu la doonay anaa hor istaagan ma jirto taa waa inaad ku kalsoonaato wuxuu allah subxaana wa tacaala kula doonoo dhibaatooyinana qof kaa dafcin karta ma laha allah subxaana wa tacaala wuxuu kaa manciyo oo alla uu diido subxaana wa tacaala uusan doonin inaad hesho cidku siin karta ma laha khalqiga dhan hadday isku tagaan waa ictiqaad la rabo qof walba oo mu'mina inuu caqiideeyo waxaa xadiidkaani ka agdhow xadiidkii ibni cabbaas radia allaahu canh ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ou cabdullaahi ibni cabbaas ku siiyo duruus ku tacalluqda fi lcaqiida waxyaabuhu nebigu u sheegay waxaa ka mid ah wuxuu yidhi dadka dhan hadday kulmaan low ijtamacat ilumma calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk wa in ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allaahu lak waa dadka dhan hadday isku tagaan jinni iyo insi hadday isku tagaan oo kulligood ay ku wada tashadaan inay adiga wax ku taraan oo leel hebel aan u gargaarno hebel aan garab istaagno wax u qabanno ma awoodi karaan inay wax ku taraan ilaa alla inuu kuu qoro mooyaane subxaana wa tacaala wax walba waa biqadar illaah hadday dhammaantood isku tagaan oo ay isku waafaqaan inay ku dhibaateeyaan ma ku dhibaatayn karaan ilaa wax ilaahay kuu qadara mooyaane arrintaasi waxay ka mid tahay min aliimaan bilqadar qadarta oo la rumeeyo aliimaan bilqadarna fawaa'ideeda waxaa ka mid ah qofka inuu ka faa'iideysanaya ashajaaca waاطuma'niina geesinimo wuxuu ka faa'iideysanayaa deganaan iyo xasilooni wuxuu ka faa'iideysanayaa qanaaca uu ku qanacsan yahay wax walba inay ku dhacayaan biqadar illaahi subxaanahu wa tacaala وqاaل رفاaعة بن rافع كuنa يوما نصلي وراءa النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رفاع بن رافع وxuu leeyahay كuنa يوما نصلي وراءa النبي صلى الله عليه وسلم waxaan ku tukanaynay buu yihi maalin nabiga عalيه الصلاaة وسلام gadaashiisa falamaa rafaca ra'sahu min alrakca markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rukuucdii u ka soo kacay qaala wuxuu yidhi samica allaahu liman xamida faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi waraa'ahu nebiga gadaashiiba wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kasiiran طayiban mubaarakan fiih allow mahad oo dhan adiga iska leh xamdan mahad kasiiran badan طayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey adiga iskale mahaddaas oo dhan falama اnsarafa markuu nebigu salaada ka baxay falama اnsarafa waxaa salaada ka baxay waa annabiy salى اllahu عalيه wasalam rasuulka markuu salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi man اlmutakalimu yaa waaye ninka hadlaya ninka wax akhrinaya gadaasheeda waa kee qaala wuxuu yidhi ninkii saxaabiga ahaa ana aniga waayo rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay bidcata waalaaiina malakan dhowr iyo soddon malag oo yabtadiruunahaa u tartamaya waxay u tartamayaan ayuhum midkoodeebaa yaktubuhaa qoraya awalu marka hore yacnii ducadan ama dikrigan aad akhristay fadligiisa malaa'igtii qori lahayd tartanay u gashay soddon malag oo waxaan arkay u kala tartamaya yaa waaya midka ugu horeeya qori doona xasanaadka iyo ajarka dikrigan uu ka helayo qofka mu'minka ah ama ninkaa saxaabiga ducada uu ku ducaystay xadiidka wuxuu daliil u yahay fadliga ducadaasi ay leedahay ama dikrigaas uu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih waxay ka mid tahay adkaarta lala imaanaya bacda arukuuc rukuucda gadaasheed way kala duwantaha soomaan alfaadaan soo marnay iyo adkaartaan soo marnay idan tanwiici baa la samaynayaa marka marna dikrigan baad la imaanaysaa marna kanaad la imaanaysaa camala biاlaxaadiidi kuliha axaadiid oo dhan si loogu camal falo oo loogu dhaqmo xadiidkan waa xadiid rifaaca sida kitaabkaba ku qoran ama uu sheegay sheikh alalbani raximah ullah waxaana soo saaray alimaamu albukhaari raximah ullah xadidka wuxuu ku jiraa fi saxiixi albukhaari qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm aqrabu ma yakunu اlcabdu min rabbih wahuwa saajidu faakhiru اducaaءa xadiid abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi addoonka markuu rabbigu uga dhowaasho badan yahay waxa weeye wahuwa saajidun xaaluu yahay mid sujuudsan wey addoonka markuu rabbi ugu dhow yahay waa fii xaali sujuud fa akhiru ducaa'a ducada badiya akhrajahu muslim imaam muslim ayaa soo saaray horaan usoo marnay ducadu sujuudda inay ka mid tahay mawaadicda la rajaynayo in allah subxaana wa tacaala ducada uu aqbalayo maadaama addoonka ugu dhowaasho badan yahay rabbigii marka uu sujuudsan yahay kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu fii sujuudih allaahuma kfir lii denbii kullah diqahu wa jillah wa awalahu wa aakhirah allaahuma kfir lii sidaanu ducadaanu ku ducaysan jira sujuuddiisa allaahuma kfir lii denbii kullah ilaahuw dembigeygoo dhan ii dhaaf diqahu midkiisa yar wa jillahu iyo midkiisa weyn wa awalahu iyo midkiisa hore wa aakhirahu iyo midkiisa dambe wa calaaniyatahu iyo midkiisa muuqda oo aan la jahray wa sirahu iyo midkiisa qarsoon intaba ilaahu ii dhaaf dembiyada kaa dhacaya mar waxaa laga yaabaa dembi yar inaad samayso marna waa kabiira min alkabaa'ir inaad ku dhacdo dembi weyn inaad ku dhacdo dembi aada hore u samaysay iyo mid aad gadaal u samaysay mar dambe aada samaysay intaba uu yeelanaysaa dunuubtu waxay u qaybsamaysaa dembi aada la jahartay oo aada muujisay oo aadan qarsan iyo dembi aada qarsatay oo si gaar ah iyo si hoose aada u samaysay intaba ilaahu ii dhaaf buu ku ducaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheedu marka waa maxay waa allaahuma kfir lii denbii kullah dembigaygoo dhan ilaahw ii dhaaf wey markii lasoo aruuriyo dunuubtaydoo dhan ilaahw ii dhaaf mid hore iyo mid dambe iyo mid weyn iyo mid yar iyo midaan siraystay iyo midaan muujistay intaba xadiidkan waa xadiid abi hurayra waxaana soo saaray alimaamu muslim raximahu llah wa qaalat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay tidhi faqadtu annabiya sala allahu calayhi wasalama daata leylati min alfiraash waxaan waayey nebiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mid ah waxaan ka waayey min alfiraashi gogasha dabcadaha qaar waxaa laga yaabaa min alfiraash inaysan ku jirin bayna alqowseyn buu geliyey laakiin haddii laga jaro xataa macnuhu waa waadixo waxay ka weysay un waa gogashi faltamastuhu waan dalbay oo waan raadiyey bay tii fa waqacat yadii gacantayda waxay ku dhacday calaa batni qadamayhi labadiisa lugood calooshooda labada cagood calooshooda ayay ku dhacday gacantayda wa huwa fi lmasjidi xaaluu masaajidka ku dhex jiro wa humaa xaal labadiisa cago mansuubataani ay yihiin laba taagan cagihiisa taagan yihiin macnaha waa sujuudsan yahawe farihii cagaha ayuu dhulka ku hayaa cirbihiina way taagan yihiin marka cagta gudaheeda ama reesma taabatada waa badnulqadamayni ayay nebiga ka taabatay calayhi salaatu wasalaam wa huwa yaquulu asigoo dhahaya allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatik wa acuudu bika minka laa uxsii hanaa'an calayk anta kamaa ahnayta calaa nafsik allaahuma inii acuudu biridaak ilaahu waxaan magangelayaa raalli noqoshadaada waxaan ka magangelayaa min sakhatika caradaada wa bimucaafaatika cafintaada ayaan alluu magangelayaa min cuquubatika ciqaabtaadaan ka magangelayaa wa acuudu bika allow adaan ku magangelayaa minka adiga ayaan kaa magangelayaa laa uxsii ma koobayo hanaa'an ammaan calayka adiga dushaada aan ammaano anta adiga allow kamaa ahnayta calaa nafsik waxaa tahay sida naftaada aad ku ammaantay ammaan aniga kuguma koobi karo ammaantaada midaan dhammayn karoo koobi kara ma aha ilaahu waxaa tahay sida naftaada aad ku ammaantay sidaasuu nebigu ku ducaysanayay sala allahu calayhi wasalam markay caaisha lugihiisa ay taabatay asigoo sujuudsan xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu muslim raximahullah axaadii xadiidkan iyo kan ka horeeyaba waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qowl ahaan uu noogu sheegay sujuudda in ducada la badiyo ficil ahaanna waa sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo axaadiidan waxay tusinaysaa inuu ku ducaysan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam fi sujuud horaan waxaan usoo marnay wa ama sujuud fajtahiduu fi ducaa sujuudda ducada ha lagu dadaalo buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ducooyinka nebiga uu akhrin jiray adciyadaana ka mid a fi sujuud laakiin ducada waxaad la imaanaysaa markaad dikrigii sujuudda la timaada kadib markaad tiraa subxaana rabbiya alaclaa alaaa maraat saan hor usoo marnay ama adkaartii kale fi sujuud aad la timaaddo kadib ducayso ilaahay bari subxaana wa tacaala fi sujuud sida nebiga calayi slat salaam ba uuna amray in sujuudda lagu dadaalo ducada ducooyinka marka nebiga uu ku ducaystay ducadan baa ka mid a caaisha radia allaahu canha waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mida ayaan raadiyey waan waayey hadda waagaasna leerarkan iyo waxyaabaha iftiinada ah loo isku arka ma jirin mugdigaa aada khaalib u ahaa waxay raadisay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtay u raadinayso waxa waaye caa-isha maseera galay radia allahu canha waxay istiri amuu xaasaska kale nebigu aaday oo adiga uu kaa tegay marka way raadis habeenkaasna gurigeeduu lahaa nebiga calayhi salatu asalaamna xaafad kale ma aadina cibaadadu ku jiro waa tukanayay markay raadisay ayadoo rasuulka baaraysoo raadinaysa ayay cagihiisa taabatay asoo sujuudsan nebiga calayhi salaatu wasalaam cagihiisa ayay taabatay weliba cagaha waxay ka taabatay baatinka baatinka waa la yaqaan soomaa waa meesha lagu istaaga gudaha wa waa sujuudsanaa cagihiisa way taagnaayeen ayadoo markaa raadinaysa cagihii ka taabatay meeshaa waxaa ku cad taabashadaasi inaysan weysada nebiga ku burin calayhi salaatu wasalaam wuxuuna xadiidkaani ka mid yahay axaadiidta culummadu ay u deliishadaan taabashada dumarku inaysan weysada jebin laakiin hadday ajnabiye tahayna waa xaaraam inaad taabato hadday xaaskaaga tahay ama maxram ay ku tahana way kuu bannaan tahay taabashadeeda weysaduna kaa buri mayso labada jeerba maxaa yeele nebiga calayhi salatu wasalaam weysadiisa ma burin markay caaisha taabatay hadday buri lahayd salaaduu ka bixi lahaa salaada kama bixin nabigu sujuudii buu sii wata calayhi salaatu wasalaam ducadii marka nabigu uu ku ducaysta waa ducada allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wuxuu magan galay allah subxaanaه wa tacaala sifo sifaadkiisa ka mid ah wuxuuna ka magan galay sifo kale waxaan magan gelayaa buu yihi raalli noqoshadaada yuu ka magan gelayaa min sakhatika caradaadaan ilaahu ka magan gelayaa waxaan magan gelayaa buu yidhi cafintaada waxaan ka magan gelayaa ciqaabtaada markii dambena wuxuu yidhi wa acuudu bika minka ilaahu adigaan ku magan gelayaa adigaana kaa magan gelaya allah subxaana wa tacaala ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa haddii aad doonayso inaad ka badbaaddo waa inaad asiga u cararto xaggiisa inaad aaddo way fafiruu ila allah meesha loo baxsanayo waa alle xaggii subxaana wa tacaala bikhilaafi اlmakhluuq qof makhluuqa haddaad ka baqdo waxaad awoodi kartaa inaad makhluuq kale ka magan gasho oo aad tidhaahdo oo kaas ka awood badan ama aad isleedaha waa kaa dafcin karaa waxaad dhihi kartaa ninkaa daalimka iga celi oo iga difaac laakiin allah subxaana wa tacaala ugama badbaadi kartid ilaa asaga xaggiisa inaad aadda mooyaan laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk meel loo baxsado iyo meel la magan galo ma jirto ilaa xaggaaga mooyaane ilaahayo haddaad rabto marka cadaabka alleh inaad ka cararto waa inaad asiga u cararto haddaad rabto ciqaabkiisa inaad ka badbaaddo waa inaad xaggiisa u baxsato allah subxaana wa tacaala wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayh ilaahay subxaana wa tacaala asaa wax magan geliya laakiin kayrkii lagama magan galo mana ku baxsanaysi kacb ibnu maalik iyo labadiisa saaxiib xadiidkii dheeraa ee toobadooda ku saabsanayd markii ay arkeen waa saxaabo ajillo ah khaladay ku dhaceen nebigii bay ka takhallufeen calayhi salaatu wasalaam fii khaswati tabuuq cudurdaar la'aan wax cudurdaara maysan lahayn waatuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in laga dheeraado laga fogaado waxaa la isku dayey in been sheeg la yidhaahdo kacab ibnu maalik waxaa lagu taxriidiyey nebiga been u sheeg munaafiqiintii been bay u sheegeen ilaahay buu istikfaar u weydiiyey marka dembi dhaafku alla kuu weydiinayaa beenta lagugu dhaafayaa been ku mood bay yidhahdeen xaaladda waa diiday risaala loo soo qoray oo nin gaalahoo boqorha u soo qoray markaasuu yidhi maxamed hadduu ku gooyey annagaa ku soo dhoweynaynay noo imow markaasuu yidhi ayadana fidno kale way waa gubay warqaddii loo soo qoray wuxuu yaqiiniyey kacb ibnu maalik iyo labadiisa saaxiib si ay ku badbaadayaan iyo dariiqay ku baxsan karaan inaysan jirin ilaa alle inay u baxsadaan mooyaane subxaana wa tacaala wadannuu an laa malja'a min allah ilaa ilayh wadannuu bimacnaa waa ayqanuu way maleeyeen ma aha danniga halkan waa bimacna alyaqiin waxay yaqiiniyeen an laa malja'a min allaahi ilaa ilayh meel loo baxsan karo inaysan jirin ilaa alle xaggii mooyaane subxaana wa tacaala sidaa darteed sidqigay runtii bay laasimeen walidaalika allah subxaana wa tacaala wuxuu mu'miniinta amray inay ayaga ku daydaan sidqiga iyo runta looga daydo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin aayadda siiqada ay ku timid iyo siyaaqa ay ku timid waa toobadii kacab iyo labadiisa saaxiib wey marka rasuulka calayh slat slam wuxuu yihi acuudu bika minka laa uxsii hanaa'an calayk allow ma koobayo ammaan adiga aan ku ammaano anta adigu kamaa atnayta calaa nafsik waxaa tahay sida naftaada aad ku ammaantay kaana rasuulu llahi sal l slam yaquulu bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda nebigu wuxuu dhihi jiray allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warsuqnii akhrajahu abu daawuud min xadiidi bni cabaas radia allahu canhuma nebigu wuxuu dhihi jiray bayna sajdatayni labada sujuud dhexdooda markuu sujuudda ka soo kaco fadhiga u dhaxeeya labada sujuud markuu nebiga fadhiisto dikrigan buu la imaan jiray wuxuu dhihi jiray allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wahdinii ilaahow i hanuuni wajburnii allow ikab wixii nuqsaan ah oo igu dhacay ilaahu iga kab wacaafinii allow i nabadgeli oo i cafi warsuqnii allow i irsaaq ducadaasuu ku ducaysan jiray nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo soo aroortay sida xadiidka ka dambeeya xudayfa kaana rasuulu llahi sal slam yaquulu bayna sajdatayn rabbi kfir lii rabbi kfir lii lafdiga inuu ku gaabsado rabbi kfir lii rabbi kfir lii ilaahow ii dembi dhaaf rabbiyow ii dembi dhaaf inuu yidhaahdo xadiidkan dambe waa xadiidu xudayfa asigana abu daawuud ayaa soo saaray labadan dikri mid walbo ka mid ah waxaa lala imaanayaa bayna الsajdatayn labada sujuud inta udhaxaysa wاllahu aclam wslى اllahu عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi أجmaciin